bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka imaqlahayo iyo weriye axmed cumar saalixi aad baan idiin salaamayaa xaaladda gobolka walaalow gobolka abaar baahsan ayaa ka jirto muddo afar sanaana roobka aad buu u yaraa ilaahay baana maaragtaa ii sheeg arrintaas iyadaa naga kaafin karo laakiin waxaan halkaan rabaa inaan uga mahadceliyo hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya gobolka gedo oo runtii aad iyo aad shacabkaas barakacayaasha oo deegaanada ku soo barakacay wax badan la qabtay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulada degmooyinka oo iyagana aad gacan u siiyey oo la shaqeeyey waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dadka jaaliyadaha dibadda jooga oo dadkooda walaalaha iyagana wax allaale waxay awoodaan iyagana soo taray waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo cid kasta oo arrintaas ayada bulshada soomaaliyeed oo iyagana aad uga qayb qaatay arrintaas baa jirto runtii ilaahay baana rajaynaynaa insha allahu tacaala baryadiisa isagaan gacmaha u horsanaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in laga bixi doono howshaas iyada ah walow hadda jiilaalkii uu bilowday roobna aan rajaynaynaa insha allahu xilliga guga abril hadii alla yidhaah insha allahu tacaala waata gudoomiye maalmahan waxaad booqasho shaqa ku joogtaan magaalada baardheere ujeeddada socdaalkiina muxuu la xidhiidhaa annaga socodkanaga waxaa weeye qodobka koowaad waa wacyigelinta sidii loola dagaalami lahaa ururka al-shabaab oo dhibaatada abaaraha hadda jirta laftiiba uu qayb ka sii yahay maxaa jira dadkii masaakiinta ahaa oo la caawin lahaa ayagiibaa duurka ku haysta hay-adihii samafalka iyo cid walbana waa diidda inay dhaqaaqaan waxaa intaas dheer haldoorkii iyo dadkii ummaddii maartay soomaaliyeedna waxa ay dhibaatada ku hayaan waad aragteen arrimahaas iyadaa marka sidii loo abaabuli lahaa dugsi tababarna loo furi lahaa ciidamadana ay maaragtay isaga dhicin lahaayeen dadkaasna ay deegaanadooda wixii naga maqanna aan u xoraysan lahayn annugu barnaamijkaas wey barnaamijka koowaad oo ugu muhiimsan kaasaana ku soo marnay deegaanada shacabkii oo dhan lagu abaabulay oo maaragtay sheegay arrinta iyadaa shacabkana maanta in la horkacay u baahan yihiin haddaan la horkicinna dee waxa weeye waa waxaa weeye amni darradii iyo dhibaatadii oo dhan sidii bay usii taagnaanaysaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa deegaanada maqanna sidii lagu heli lahaa oo ay ugu soo horreyso gobolkan hadda dariskaan nahay oo bu-aale ee jubbada dhexe iyo gobolka gada gudihiisaba in laga shaqeeyo oo shaqayda ayadaa la qabto maxaa jira hawshaas ayada ah haddii cid kaleo u taaganba ma aysan jirin niman waxaa jira kismaayo jooga oo wax allaala wixii carrada ka jirayna waa qaadan hayaan wax ay qaban hayaan oo tallaabo ana ma ay jirto marka dhibaatadaas wey haddana midii gobollada haddana lasii hartay bay noqotay marka insha allah waxaas in laga koro iyaga laftood laga cayriyo meesha gobolkii la qabto bu-aale waxaasoo dhan la hagaajiyo maamul xumadaas iyo waxaasoo dhan laga saxarada laga hagaajiyo waxaasoo dhan insha allahu tacaala aad baan u rajaynayna insha allah waata guddoomiye haddii aan usoo laabanno dhinaca xerada ciidanka ee laga furayo baardheere dad badan oo ku nool baardheere waxay aaminsan yihiin in ujeedadiinu ay tahay inaad macawisley ka abuurtaan gobolka taasina ay saameyn ku yeelan karto degenaanshaha gobolka iyo midgobolada baardheere kale dadka fikirkaas qaboo kale maxaad u sheegi lahayd ama maxaad u caddaynaysaa horta macawiis wax wata ma laha dadka waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dad macawiisyo inta loo xero dararaaya ma jiree dadka surwaallay wada qabaan waxaa weeye dadka ciidan weeye waana ciidan habaysan oo hagaagsan oo la hagaajinayo la habeynayo wey ciidamada deegaankaana la yidhaahdaa ciidan inta macawiisyo loo qaybiyo macawiis ku dagaalgalahayo annagu ma wadano mana rabno marka ciidamadaas iyada deegaanka in la habeeyo oo deegaanka la sifeeyo dee waaba waxa ugu wanaagsan waay dadka noocaas qabana waxaan dhihi lahaa yaysan si kale wax idiin gelina meeshaan annagu inaan in wax la qabtaa muhiim ehe inaan waxba la qaban oo wax alla dee waxaan ognahay wax kasta hadda caawa haddaad tiraahdo qofkaad tiraahdo ii sheeg wax allaale wax wanaagsan u sheegto waxaanu baajiro unbuuleeyo dee laakiin muhiimadda waxaa weeye ciidamadaas deegaanka in la hagaajiyo ciidamo macawiis watana ma jira ciidamada sarwaalla sarwaallada ugu qurxan bay wataan iyo buudka ugu wanaagsan iyo booshashka ugu fiican bay iyo wataan marka taasna insha allahu marka sidaasaan rabaa inaan uga qanaciyo saaxiibada waa tahay guddoomiye axmed buule marar badan waxaad ku soo celisay in la helo jubbaland loo dhan yahay oo xor i xalaal ah arrintaas xaggee idiin maraysa hindisahaas
walaalow arrintaas iyada ah jubbalandta xorta ah waxaa la yidhaahdaa dadka ka madax bannaan maamulkaas fadhiidka ahoo jooga kismaayo oo ninkaa keligii taliyaha uu haysto oo dhiigyacabka ah wixii aanan fakarkiisa iyo mabdi'iisa midnaba taageersaneyn waa dadka jubbalanta xortaa wey jubbalanta xortaana waxay haysataa gobolka gedo waxay hadda qabsanaysaa gobolka jubbada dhexe waxay u sii gudbi doontaa jubbada hoose haddii ilaa yidhaahdo oo shacabkaas sida looga dulqaado maamulkaas fadhiidka ah oo carrada qabsaday marka taasna walaala saas weeye dadka inay dad xor a yihiin waad aragtay magaalada kismaayo qof idaacad ka hadli karo iyo qof fakerkiisa ka hadli kara ma jiro annaga waad aragtay jubbalanta xorta kuwaaba iska jooga axmed madoobe baa fiicanta ku hay waad aragtay oo iska hadlaya wax dan ka galaya ma leh annaga waxaan ilaalinoo keliya waxaa weye qofku inuu ammaan darro sameeya bas awo ammaanka wax dhib ku keenay hadduu yidhaahdo markiiba logii gacan baan ka katiinadaynayna laakiin maanta dhan wuxuu rabaa sheega qofka marka xornimada waa sidaas waa jubbalanta xorta qofka waxaa la rabaa dadka inay ra'yigoodana ka hadli karaan wax hijrana sheegan karaan meel ay ku hadlaan iyo meel ay ku doodaanna ay helaan wey marka abow taasna sidaas wey waa mahadsan tahay insha allah waxaan rajaynaynaa maamul hagaagsan oo maamul goboleedyada kale la mid ah wanaagsan inaan gacantanada ku dhigan doono maxaa jira ninka hadda meesha fadhiyo axmed madoobaah muuqaalka waa soomaali laakiin gudaha waa ajanabi wa waxaa weye marka qof marka muuqaalkana soomaali ka ah uurkiina ajanabi ka ah ma rabna annaga inuu ummadda noo hogaamiyo waxyaabaha nagu dhacay hadda tobankan sano oo aan u harno dibadhaca nagu dhacayna waa arrimahaasaa keenayo marka ninkaas marka iyo wixii la faker ahba meesha in ay isaga tagaan maamul cusub oo hagaagsan oo qalbigana soomaali ka ah muuqaalkana soomaali ka ah wey dadka waxay rabaan waa tahay ugu dambeyn guddoomiye su-aashaan jeclana ku weydiiye waxay tahay maadaama arrimaha jubbaland ka hadlaysid waxaa jirta dhowaan wareegti u soo saaray madaxweyne ku-xigeenka oo uu ku magacaabay guddoomiye ku-xigeen koowaad ee jubbaland taasoo u muuqanaysa in ay fargelin toos ay ku hayaan maamulkaaga arrintaasi see u aragtaa
wallaahi niyow aniga arrintaas horey waan uga hadlay haddana waan waxaan rabaa inaan ummadda la wadaago imaqlayso nimankaas niman hadda aqoonsi haysta ma aha niman hadda annagaan aqoonsannahayna ma aha nimankaas waa horaa la kala tegey meesha sida loo dhaafin lahaa unbaan annaga hadda ka fakeranaye niman hadda annaga wax noo soo magacaabi karana ma aha maamul warqad axmed madoobena meeshaan kama shaqaynayso mana ka shaqaynayso sababtoo waxaa weye de asagii baanba imaan karin iyo waxa la fakarka aba marka warqadtoodaana meeshaan ka shaqayn mayso annaga waxaan ka fakerayna habeen iyo maalin waxaa weeye haddaan nahay jubbalanta xorta waxaa sida ummadda looga dulqaadi lahaa marka runtii maalin walbana dee dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka iyo cid walbana waxay tiraa war arrinkan waanu la gelahayaa waxaana rajaynaynaa in la helo doorasho xor iyo xalaal ah waxyaabaha hadda aan isku qancinaynay bay ahayd in doorashahaas inta la qabto oo asaga uu ka madax bannaan yahay halkaas inta laga geeyo dadkaa kale doorashadooda ay qabsadaan oo cid allaale cidday doortaanna lagula shaqeeyo barnaamijka hadda socday oo jubbalanta xorta lagu qancinhaya kaasuu ahaa kaasaana haddii annagu yaan ka war sugaynay ciidamadaasna wax allaale waxay qaban karaan la xaraynhayana ay qabtaan laakiin waxaa weeye warqaddaas hal ujeedda iyagu lahaayeen dadkaa deegaanka deggan baa islayn doono dadkaa deegaanka deggan baa isweerarahayo carruurtaas yaryarka inta warqadaha loo qoro in la yidhaahdo orda hebeloo meel jooga iyo waxaasi aada war waxaas dadkii waa ka weynaadeen waxaasna hadda cid u fadhidana ma laha warqadtoodaana meeshan ka shaqayn mayso qof iyagu ay soo dirsadeenna maamul oga noqon maayo marka taas hadda gabadha fooda lah oo waddanka joogtoo dhan baa xoogaal u ah laakiin ina siyid oo waxaan arkahaya ka hadlahaya meesha runtii maalmihii hadda xamar uu joogay jubbalanta xorta meel kastoo ay joogaan waxay wuxuu u sheegi jiray inuu maaragtay dhibaatada ugu ba-an ninka ku qabo kismaayo inuu asaga yahay dhib badanna lagu hayo laakiin runtii daraad waxaan maqlahayoo laii sheegay in barashar arkii asaga laftii la saaray oo layidhi waxaad sheegi kartaba sheega ord idaacadda inta istaagtay hadal saas waa maqlahaye marka waxaasna barashar baa hebel la saaray iyo barashar baa saan la yeer hebelna waxaa ka fiican in adigu qofka dadnimadiisa iyo mowqafkiisa inuu cadaystaa ka fiican nolosha noocaas oo kale ana maxamuud waxaan leeyahay walaalow nolol lagu noolaan kara maahan dadkaaga u imow dadkaaga kaale soo dhex fadhiiso kaale dadkaada hoggaami oo madaxweyne ku noqo laakiin hoos joognimo axmed madoobe waxba macnoo hadda caawa ay kuu soo kordhinayso inay naxurka kaa qaadda maahane anigu waan kula talinahayaa maadaama labana saaxiib aan nahay marka taasna sidaasaan leeyahay warqad axmedna meeshaan kama shaqaynayso mana ka shaqaynayso xaqiiq way tan ayada wayna ogyihiin marka in sha allahu tacaala wax hadda ay rajaynayaanna ma dhacayaan insha allah